wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ka daahfurtay mashruuc indhafiiqis lacag la-aan ah mashruucan ayaa waxaa ka faa'iideysan doona in ka badan kun qof oo danyar ah kuwaasi oo laga soo kala xulay degmooyinka gobolka banaadir doctor maxamed cabdulaahi kooshin iyo doctor rayse shaadiye cali axmed oo fulinaya qaliinka ayaa bulshada ugu baaqay inay ka faa'iideystaan mashruucan indhafiiqista ah bismillahi raxmaani raxiim magacii waa doctor maxamed cabdulaahi kooshin ilaahay mahadiis waxaan ku jirnaa isbuucii labaad oo indhafiiq lacag la'aan ah kaasoo ka socda isbitaalka banaadir oo ay iska kaashanayaan wasaaradda caafimaadka ee federaalka hay-adda hayomnabil iyo bangiga islaamka mashruuca indhafiiqa ah waxaa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dad gaarayo maaragtay kun qof insha allah fiiskiisa koowaadna wuxuu ka furmay isbitaalka banaadir ee magaalada muqdisho kaasoo loogu talagalay dad badan oo maaragtay iskugu jiro dadka indhaha ka xanuunsan oo la heli doono adeegyo iyo maaragtay daawooyin lacag la'aana iyo baaritaan lacag la'aan ah dadka qalliinka noqdo oo ayagana heli doono qalliin lacag la'aan ah iyo baaritaan lacag la'aan ah iyo daaweyn lacag la'aan ah magacayga waa shaadiye cali axmed doctores ka mid ah dhakhaatiirta ka qaybgalaysa barnaamijkan indhafiiqida ah waxaa leenahay bulshada soomaaliya inaad ka faa'iidaysataan inta ay socoto brograamkan waxaa ugu talagalnay qof kasta oo ka mid ah soomaaliya in aan ka ciribtirno aragyarida insha allah waxaa leenahay ka faa'iidaysta insha allah brograamka qaar ka mida dadka ka faa'iidaystay indhafiiqista lacag la'aanta ah ayaa ka mahad celiyey ishi badaxda waa ka madoowaaye hadda waa roonaatay waxbaan ka arkay tan midigta umbaan wax ka raacaya awel tan midigta ka raacaya tan badaxda way madooweed hadda waxbaan ka arkay afar sano shan sano meelahaas way dhantahay marka waxaan umahad celinaynaa dadka takhaartiirta oo noo imaada ayaan umahad celinaynaa insha allaahu waxaan u mahad celinayaa dowladda federaalka iyo wasaaradda caafimaadka waxaan idiin sheegayaa in meeshaan la keenay wax wanaagsan loona shaqaynay dadka aniga waxaa xanuunaysa ushaydu lix sano maalintii sabdigii baan imid maalintii baa lay qalay saddex beri kabacdu waa soo noqday waxaanan helay maxaa macnaha in lay jeekimo boqolkiiba boqolna ayaa noqotay oo lay ogyahay ayaan maaragtay hadda maanta ku jooga arbacada ooyo dhinacan qofta iga marto si fiican uma dareemaynin socodka habeenkii waa idhibaaye alxamdulilaah waa isaga socday balse hadda ilaahay subxana tacala fursaddan ayaan ka faa'iidaystay kolley muddo saddex sano camale waxa waaye waa daciif waa daciif dhakhtarkantaba daciif garaaddaa lii qoraaye urti maqaliin ayaa taa lay dhihi jiray hadda ayaan fursaddan helay marka xaaladdeeda caadi waaye xalay si fiicana u seexda xanuun ma arkin haddana caadi alxamdulillah xanuun ma laha miisaan yalo saaran ma ahan alxamdulillah waa fiican hadda mashruucan indhafiiqista ah ayaa marka lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho waxaa sidoo kale laga samayn doonaa magaalooyinka luuq iyo baraawe